ganacsatada ka nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo tuulooyinka hoos kooyeyen iyo si maalinlehe suugada jowhar ansheyneen dalagyadii shilgadiisan ee kubahayaan beero haanase iyo qaarsho langada shajeeyo magaalada caasimada ee muqdisho oo sagaalan kilomitir anjarta jowhar ganacsatadiiiyo garabku helaayaan beeraleyda oo sanad waliba ka kordhiyayaan dalaqo fara badan oo tayo leh ayoo beeradaan kureyna ganacsada iyo suuqa angada shajeeyeena cabdulaahi weheliye oo kumida ganacsatada magaalada jowhar iyo weliba uusuu ku warbiyey fursadayo haysadan ganacsatada jowhar gaar ahaan dalaqyadii iyo sidii uun ku ganacsadaayaga ganacsatadu waa waxa keliya oo ay ku tiirsan yihiin marka la joogo magaalada jowhar waa xoolaha iyo beeraleyda markii la dhaho beerashada runtii ganacsatadu aaday ugu dheeryihiin sababtoo ee waxa keliya ka ganacsadaana waxay tahay intooda badan dalagyada kasoo baxa dalka iyo wixii maaragtay oo aanan wadanka laga helin oo dibadaha ay ka keenaan marka markii laga hadlayo magaalada jowhar runtii dalagyo badana kasoo baxo sida bariiska digirta sisinta galeyda cambahoo kale saytuunka oo kale adiga dalagyo badan oo kala duwana soo baxaan marka ganacsatadu inta badan waxa ay ku tiirsan yihiin waxay tahay hadba dalagii soo go-ayo inay la jaan qaadaan maaragtay ay suuq geeyaan suuqyada inta badan ay ku hayaan qaarkoodna ayaga naftirkooda ay tabcadaan oo ay leeyihiin asiindooyin waaweyn oo ay kasoo saaraan dalagyada kala duwan ee ka baxa wadanka runtii ganacsatadu aada bay ugu xeeldheer tahay inay qeyb weyn ka qaataan beerashada iyo sidoo kale inay waxsoo saarka ay si fiican ay uga qeyb noqdaan runtii waa su-aal fiican runtii ganacsataduna mar walba ganacsigu sidiisaba wuxuu horumarku gaaraa in wixii abdeydaho jiro ama wixii horumarka qeybeyn ka qaadan kara ama wixii bulshada waxtar u yeelan kara inay soo kordhiyaan ganacsataduna runtii inta badan waxay xooga saartaa wixii markaas muhiim ah iyo wixii maaragtay suuqa in badan bulshada wax u tari karo runtii dalagyo badan oo ay soo saaraan way jiraan dalagyo aan hore u jiri jirin oo hadda la beeray way jiraan runtii dalagyo badan oo hadda dhiman oo naftirkeeda u baahan in laga faa'iideystana way jiraan runtii ganacsataduna mar walba halka ay xooga saaraan waxay tahay waxa bulshada ay dan ugu jirto iyo waxa bulshada muhiimka u ah hadday tahay wax hadda la helo wixii hadda ka maqan iyo wixii maaragtay futureka la rajeyn lahaa in maaragtay la tabco runtii ganacsataduna mar walba waxay xooga saartaa waxyaabaha muhiimadda u ah bulshada sasaato weliba uusa ganacsatadan ka baaqayn iyo maalgashi badan ka samaysadan beero si korlonkaga aad wala saarooga dalka marka waxaan kula talin lahay ganacsatadu inay horta magaaladii ay ku dhiiradaan inay ganacsiga ku hayaan in dalagyada iyo magaaladii kasoo go-aya inay magaaladii kaydin ugu sameeyaan aysan magaaladii ka dhex bixin runtii waxaa ayaan dare ah dalagii magaaladii ka baxaya intuu ka go-o isagoo ka qaalisan midkii magaaladii ka baxaya in loo keeno runtii annagu ma nihin dad loo keeno moos dad loo keeno liin dad loo keeno cambo dad loo keeno khudaarta iyo noocdo kale waxaan nahay dadkii soo saarayay marka waxaa u baahan nahay inaan wax keedsano inaan xiliyada aysan dalagu jirin kaydka aan ku moodno xilliga dalagga uu soo go-anay aan dalagaas ku intifaacno marka ganacsatada waxaan ugu boorin lahaa inay noo sameeyaan kaydinta